waxaan marka hore aan u mahad celinayaa mahad iska leh ilaahaygii halkan isugu kaayo keenay maanta oo noo suurtogeliyey inuu shirkaan noo qabsoomo iyo ilaahay naga samati bixiyey caabuqa koronaha ee aafeeyey dunida oo dhan iyadoo la filaayey inay soomaaliya oo aan nahay dal runtii aad ee u nugul in dhibaato weyn aan kala kulmayno ilaahay baa mahad iska lahaa oo naga samati bixiyey culayskiisana naga qaaday allaha u naxariisto dadkii intii ay kudhee u dhintay caabuqaas inta ee u jiifta oo u xanuunsan ilaahay ha ka kiciyo sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jannadiis siiyo kulligiinna samar iyo iimaan uu idinka siiyo waxaan u mahad celinayaa guddiga qaranka ee ka hortagga cudurkan covid nneteen uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha iyo howlwadeennadii iyo bahda caafimaadka oo xaqiiqatan qabtay shaqo dhaxal gal ah waxaa xusid mudan inaan dalka aan ku soo celinnay in ka badan kun iyo laba boqol oo muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayirnaa dibadaha cudurkan dartiisa oo ilaahayna nagu guulayey waxaan u mahad celinayaa dowladda turkiga oo xaqiiqatan maanta ka hor ma imaan dhismahan ee dhismahan noogu deeqday aad iyo aad yaan ugu mahad celinaya waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa guddoonka guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii saddexda sano iyo dhowrka bilood ahaa ee idinkala dhexaysay hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan qirayaa sida uu sheegay ay sheegeen labada guddoomiye la idinku ammaanayaa inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyey shuruuc aad iyo aad u fara badan aad ku sifowdeen wax soo saar inaad ahaydeen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa weliba iyada idinkoo ahaa laba gole inta badan soomaali khilaafaad kama dhammaado marka aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinaya si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo dhiman inaan dhammaystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qarannimo mudanayaal iyo marwooyin waxaa xaqiiqo ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horraysayna oo la idoortayna aan bilaabno inaan idhaahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka waa xaqiiqo taas waxaa daliil u ah waxaa daliil u ah waxaa daliil u ah in maanta konton sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan si ay u doortaan si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay shacabka soomaaliyeed u doortaan siday shacabka soomaaliyeed u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan waxaa maanta aad u fadhidaan aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaaran aan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda inay dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jiri jirayna way dhammaatay waxaan u gudubnay waxaan u gudubnay xilli muwaadan kasta oo soomaaliyeed oo si xora uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo waxaa nugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galaayo aan gaarsiinayno isla sanadkaas isla sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii bishii oktoobar waxaan shir guddoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharcigii doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharaf ka leh bishii labaad ee sanadkii ee sanadkan hadda aan ku jirno xeeritaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladdii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aada ii soo gudbiseen si shacabka soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo wakhtigii loogu talagalo loo asteyna inay u dhacdo doorashadu waxaa intaas dheer guddoomiyayaasha labada gole ee baarlamaanka ee oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar waraysiya laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso wakhtigii loo asteeyey sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay labaatan iyo sagaalkii bishii hadda lasoo dhaafay ayuu ra-iisul wasaaraha si ku celisaa haddana ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo wakhtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu ilaah yidhaahdo waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinaya aan ku adkeenaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibbada soomaaliya iyo waddamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu ilaah yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin waxaad la socotaan sooyaalka doorashooyinka dalka soomaaliya ee ka dhici jiray qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaranjabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwanayd tii ka horraysay marka loo eego ka qaybgalka bulshada bulshadeenna soomaaliyeed mar kasta tallaabo ayaana horey u qaadaynay doorashadani marka inay ay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa oo way caddahay inay muddadaasi in ay ummadda soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorasha doorashadan xuquuqdooda muwaadinnimo ayna muddo konton sano ah kadib markii ugu horraysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qoraayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka waxaan shacabka soomaaliyeed aan kula dardaarmaya inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay soomaaliya leedahay oo ay ugu horrayso qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimada waa ognahay qabyaaladdu waa aragti gaaban weeye waa caqli hoose oo guracan waa tartan iyo tabasho u dhexeeya jifooyinka oo wada dhashay jifooyinka wada dhashay ma aha wax ka turjumi kara danaha qaranka ama ka tar ama la tartami kara qaran kale qabiilku ma aha wax qaran dhisa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dumiya oo waa u soo taagnayn waana soo aragnay haddii qof aad qabiil ku doorato ama qabiil aad ku diiddo sidee aan ku gaaraynaa dowlad hufan oo caalamka dowladahooda la tartama dhanka kale waxaan xisbiyada doonayaa inay ka qayb qaataan doorashadan aan kula dardaarmaya inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonnida guud ee dalka mudanayaal iyo marwooyin waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno hala kale aragtid wanaado laakiin in la is-ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeenna ahaa ama ahayd in la helo soomaaliya oo nabad ah soomaaliya oo mid ah iyo soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo taas inay noo ahaato astaan qaran weeye mudanayaal iyo marwooyin marka aan leenahay soomaaliya oo nabad ah macnaheedu waxay tahay soomaaliya oo barwaaqo ah soomaaliya oo aan u tagnay kheyraadkeedii haddii ay tahay waxa la yidhahda blue economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shiidaal iyo waxay tahay hadday tahay kheyraadka waa haddii nabad la helo wey haddii nabad la helo oo ay daba socotaa nabaddu inaan u tagno kheyraadkeena berriga oo hadday tahay macdano kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo soomaaliya waa dalqani ah laakiin shuruuddu waxay tahay in la helo nabad iyo dowlad ku hagta nabaddaas yaa khasab ah soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uusan soo dhexgelin soomaaliya oo mid ah weeye iyo soomaaliya xora oo danaheeda iyadu ay gaari karto soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan nabad haysan soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan midoobin oo aysan mid ahayn macnaheedu waxaa weeye mar walba waxaan ku jiraynaa gunnimo gunnimo annaga maaha waxaan ku jirayna waxaan aan aan u gudbinaynaa carruurteenna iyo carruurtooda yaan u gudbinaynaa macnaheedu waxay tahay inaan ka shaqeyno nabadda inaan raadinno in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan ula dagaalno inaan la dagaalanno qabiilistayaasha dadka qabyaaladda ku shaqaysta oo ummadda soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqeyno midnimada soomaaliya maxaa yeele waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda ma ah waxaan ka hadlaynaa soddon waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaan waxay muuqanayaan soddon sano ka bacdi ah ma aha hadda waxaan samaynayno ee waxaa dhaxli doona carruurteenna iyo kuwa ay sii dhalaan marka mas-uuliyaddeennu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareenno mustaqbalka carruurteenna iyo mustaqbalkooda waxaa xaqiiqo ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen weeraradii arxandarrada ahaa ee ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa ka mid ahaa abaaro iyo fatahaado isdaba jooga caqabadahaas waxaa ka mid ahaa isbarbaryaac siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxay daba yaallaan soomaaliya waa inay nabad hesho soomaaliya waa inay mid tahay soomaaliya waa inay u madax bannaan tahay go-aanadeeday u madax bannaan tahay haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay samaynayaan abaarahanna naftigoodu waxa weeye waa u diyaargaroobi karnaa maxaa yeelay dalkeennu dal biyo la-aana maaha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama badday aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dowlad wanaagsan oo ka shaqaysa nabaddaas waxaa xaqiiqo ah in wakhtiga abaaraha ah wakhtiga roobka ah in laysu diyaarin karo wakhtiga abaaraha ah oo biyahaas naga khasaara oo badda aada in biyo xireenna loo sameeyo oo markay abaar timaaddo aanan ceelasha la aadine ay biyaha ay diyaar no noogu yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudubnay wada shaqayn dulqaad iyo tanaasul dhexdeenna ah dowladdani idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan idhaahdo waa dowladda shacabka shacabkeenna waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala aragti duwanaan karaa waa la kala aragti duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idin qaybaysa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mooshinka maydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dowladdeennii aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni oo shacabka soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dowladdani waa dowladdii ugu horraysay oo bixisay waxbarasho firii ah oo lacag la'aan ah lixdan iyo shan arday yaan waxaan siinaa waxbarasho oo u badan agoon yaan siinaa waxbarasho waxaan soo celinay labaatan iyo afar iskuul yaan soo celinay waxaanan ku soconnaa konton iskuul inaan soo celinno sanadkan dhammaadkiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas-uulah oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jireen halka qof oo firimbiga haysta waa bixi karaa hadduu rabo waa hal qof carruurta soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna fari kama qodna fari kama qodna fari kama qodna si kastaba ha ahaato weli weli waxaa inoo haray weli waxaa inoo haray inoo haray safar dheer safar dheer yaa noo haray dowladii saddex sano iyo toban sano meeshay rabta kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay idinkaa bilaabay safarka oo fursad siiyey fursad siiyey ra-iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummaddeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado hala kala aragti duwanaado waa caafimaad waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda soomaaliyeed aad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal walaalayaal walaalayaal walaalayaal waxaan rabaa walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga hayo wakhti ma hayo wakhtigii wakhtigii qadada raalli ahaada wakhti qadada la joogaaye walaal sanadkiiba haddii mar saddexdii midbood mar haddii laisu yimaado sanadkiiba haddii laisu yimaado in lais dhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijinno higsigeenna qarannimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuq maasuq tan iyo intii adi doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isgu howlay inaan dhisno ama aan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa ah inay noo suurto gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid nafta hura naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiiggooda u huray siday ummadda soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas aageed anigoo ka duulaya sidii aan aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka ah oo qoraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinnay in mushaaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo aasaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogto ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeenna qalabka sida waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta guulaysta ciidankeenna ciidankeenna waxaan leenahay guulaysta guulaysta waxaad samayseen taariikh waxaad samayseen taariikh halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu ilaah yidhaahdo oo higsigeennana muxuu yahay soomaaliya oo nabad ah soomaaliya oo mid ah soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto oo aanan ku shaqaynin shisheeyo caqligiisa waxaan shaki ku jirin in dibudhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo laakiin waxaa alla mahaddiisa ah inaan hadda aan ku guulaysannay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka soomaaliyeed oo taya leh guulaha uu ciidankeenna gaaray waxaad ka dareemi kartaan amniga magaalada muqdisho inkastoo aysan fara ka qodnayn weli tusaale ahaan saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa magaalada muqdisho ka dhacay boqol iyo siddeetan iyo labo fal dembi halka saddexdii bilood ee ee ugu horreeyey ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa ka dhacay toddobaatan iyo afar fal dembi sanadkan aan ku jirno saddexdiisii bilood ee ugu horreeyey waxaa ka dhacay labaatan iyo afar fal dembi fari kama qodna ilaa aan geenna meel hoose hadduu ilaah yidhaahdo waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo idinku kow aad ka tihiin aan ku boorinayaa inaan si wada jira looga wada shaqeeyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhexaysa shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ogeysiinta ah mudanayaal iyo marwoyin waxaan wakhti hore aan bilownay inaan dhisno ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgeli kara dhammaan dalka qaybihiisa oo dhan waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan kala shaqaynayno amisom african union european union iyo qaybaha kala duwan ee beesha caalamka kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas-uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow hadduu ilah yidhaahdo waxaa la yidhahdaa transition plan ayaa la yidhahdaa waxaa arrintaani marka ay hirgasho noo suurtogelaysa kow in aan annagu qaadanno mas-uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna labo in aan la wareegno walaalaheenna amisom oo maalin iyo habeenna na difaaca dhiiggooda noo huray inaan kala wareegno hawsha weliba inaan waddammada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aanu isku filnaanno hadduu ilaah yidhaahdo si ujeeddooyinkaas difaaca ah loo gaaro loo gaaro waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed aan ka codsanaya inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay u garab istaagaan mudanayaal iyo marwoyin arrimaha dhaqaalaha waxaa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dowladdan jirtay aan wax badan ka qabannay dhinaca kobcinta dhaqaalaha sidaas awgeed marka laga reebo dhibaatooyinkii dhaqaale xumo ee ay keentay caabuqa koronaha waxaan alle mahadiisa ah inaan ku guulaysannay inaan sanad walbaba aan kor u qaadno dakhliga dowladda ee gudaha kaas oo ay sabab u ahayd in inaan la dagaalanno musuq maasuqa iyo hufnaan la-aanta dhaqaalaha waxaan idin xaqiijinaynaa inaan si wadi jirah ama aan sii wadi doono la dagaalanka musuq maasuqa hadduu eebba yidhaahdo waxaan sidoo kale maragma doonto ah in hay-adaha lacagaha adduunka ee loo yaqaano i m f-ka iyo bankiga adduunka world bankiga ay qoraaladoodii ugu dambaysay ay qireen in qaab xisaabeedka dowladdan uu yahay mid hufan oo daahfuran taas oo noo sahashay inna laga cafiyo deymahaas tirada badan ee soomaaliya lagu lahaa in ka badan konton sano mudanayaal iyo marwooyin intaasoo idin waxaad ka ahdeen qayb maxaa yeelay xasiloonnida dalka idinka iska lahaa garsoora arrimaha garsoorka garsoorku waa dubdhexaadka nolosha ummadda soomaaliyeed ummad kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato sidaas awgeed waxaan isbeddel joogta ah aan ku wadnay hay-adihii garsoorka si aan u gaarno higsigeenna qarannimo waxaan bilaawnay inaan hay-adaha garsoorka hay-adaha cadaaladda aan salka ka soo dhisno waxaana arrintaasi soo noolaysay kalsoonida ay shacabka soomaaliyeed u qabaan garsoorkooda sidoo kale si aan sare ugu qaadno tayada garsoorayaasha maxkamadaha waxaan hirgelinay imtixaano furan oo qof walba oo soomaaliya uu ka qaybgeli karo si aan u xulanno garsoorayaal u carbisan aqoonna u leh shaqada loo igmaday mudanayaal iyo marwooyin howlahaasoo dhan waa bilaaw mudanayaal iyo marwooyin waxaan ayana ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka qaranka waxaan idiin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay-adaha kale ee dowliga dowliga ah in ay oo ay khusayso arrintan in kalfadhigan wakhti badan la geliyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqangeliyaan arrimaha dibadda dowladdu waxay muddadii ay shaqaynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam wada shaqayn iyo isfahm waxaan qayb horyaalah ka noqonnay aan ka noqonnay kusoo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta gobolka geeska africa si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale waxaan sidaa la socotaan aan si dhow arrimaha geeska africa aan uga wada shaqaynaa dhammaan madaxda geeska africa in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin laisugu samaynin aan iskaga kaashanno arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna looga soo wada jeysto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mida gobolka sidoo kale waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqayn hadday noqoto dowladaha deriska ah in la iskaashado daris daris wanaag in lagu wada noolaado waxaana ballan qaadaynaa in dhankeenna arrintaani arrintaasi aan ka shaqayno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka gelaynin qaarnimada soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambalyeeyo dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii oo runtii udub dhaxaad u ah udubdhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso ku naaloonayso waxaa caddaa waxaa caada ahaan jiray in la yidhaahdo dhallinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta waxaana shaki ku jirin annagoo ka duulayna mabaadiidaas aan dhallinyarada soomaaliyeed u igmadnay qaybaha ka mid ah mas-uuliyad mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu ilaahay yidhaahdo si aan u xaqiijinno doorka muhiimka ah ee dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo noolay soo noolaynta qaranimada soomaaliyeed si kastaba ahaatee waxaan rabaa inaan dhallinyarada aan uga digo inaan uga digo kuwa doonaya dhiigga dhallinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhallinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yidhaahdo ma liibaanaha lagu liibaano ma liibaanaha laguma liibaano dhallinyaradu inay ka fogaadaan soddon sano oo khibrada yay leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiil baa la soo geliyey haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixiis dhallinyarada soomaaliyeed intuu wakhti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay inay mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dowladdii kala shaqayn lahaydna waa annaga mudanayaal iyo marwooyin shacabka soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalada badan oo aad u adag dagaalo qabiil dagaalo argagixisnimo abaaro iyo daadad dadkii iyo dunyadii halakeeyey iyo wax la mid ah wax kasta oo na soo maray waxaa alle mahaddiisaa inaan weli soomaali ay taagan tahay inaan weli aan jirno insha allah soomaalina waa jiri doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan marka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhallinyarada aan ka codsanayaa inay labanlaabaan dadaalkooda ku aadan wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladdooda iyo ciidamadooda si aan uga gudubno masiibooyinkaas dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyeen ee dalkeenna halakeeyey waxaa sidoo kale ummadda soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay nagu taageeraan sidii loo heli lahaa dowladnimo soomaaliyeed oo ka hufan qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimada kuwaasoo ah saddexda cadow ee dilaaga u ah dowladnimada iyo qaarnimada soomaaliyeed oo aan doonayno in aan dib u soo yeglayno aan xoojinno mudanayaal iyo marwooyin waxa aan si nasasho la'aan ah aan isugu dayey inaan kor u qaadno xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah xiriirkaasi oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham iyo in la xurmeeyo dastuurka kumeel gaarka ah ee qaranka dadaaladaasi waxay qayb ka ahaayeen sidii loo gaari lahaa higsiga guud ee dalkeenna iyo dalka soomaaliyeed waxaa alla mahaddiisaa in aan guulo ka gaarnay dib u heshisiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada shacabkooda matala danaha shacabkoodana ka shaqeeya waxaan gaarsiinay dowlad goboleedyada gargaar caafimaad covid nneteen oo aan oo ah ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqaas intaas intaa tabarteennu ay tahay waxaan gaarsiinay dhaqaale gargaar ah kuwa musiibooyinka fatahaadaha iyo daadadku ay waxyeelayeen mudanayaal iyo marwooyin dadka soomaaliyeed waa dad waalaaha waa dad waala ah oo aan kala maarmin waana soo dhowaynayaa hadalkii walaalkay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadalladeennii wax kasta oo jirana wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgarad gabagabadii gobolka banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujinno tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaara meel gaara iiga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaanno oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka soomaaliyeed mar kale waa mahadsantihiin mar kale waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqaya inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuullada iyo xarumaha caafimaadka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dowladda ama waddooyinka dekadaha iyo tan hadda aad waddaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyinka soo socda waxaana idinku dardargelinayaa ama idinkuwa dardaarmayaa inaan ka difaacano dalkeenna inaan diinteenna aan difaacano ka difaacno argagixisada inaan ka difaacano qabyaalistayaasha ama qabyaaladda inaan ka difaacno in aan la dagaalno fakhriga waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idiin furmay ama idiin furan yahay kalfadhigii toddobaad wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu